bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu hamiin feyle saaxib yaal ha ka dhowaado warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada una siin kahayn warkaan waliba aan koobiina midowda dugsiyada nidaamiga baydhabo oo ku hadalay qaabka u sandhihi doonaa imtixaanka sana dugsiyeedka lamada kun toban sagaal lamada kun iyo labaatanka gudoomiyaha gobolka hiiraan oose kululan cambaar ee hadal ha ku weeri madaweynega puntland ciidamada hooga waa ciidamada hooga dalkan waliba iyo howlgalku fuliyeen gobolka shabeellaha hoose madaweynega maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa weliba uusa xilko ku qaaday mas-uuliyiin amaruusa saari iibiyday maamulka gobolka banaadirna weliba iyo bilaabeen ololo markaas laka buufiyo jidadka weyn ee magaalada caasimada ee muqdisho xaliyo weliba laku diray olaado markaas ku jari deegaano ku tirsan gobolka galgaduuda qofkii in horeeye ee soomaali ee oo cudurka coronavirus an ka amuuda dalka koonfur africa akhbaaraadka banaankana waliba ku mid ee trump oo hakiyey soo galootigii kooyo jari dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
labaatiyo kowta bila afraad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiinimo dhagunsadayaal talaadee u arbaaniya hagalayta intaas may haayeen qodobadii warkaan hamiinimo aan ku weynaayey diyaar garoobe soo faahfaahsan midowda dugsiyada nidaamiga baydhabo oo ku hadalay qaabka uu sandhihi doonaa imtixaanka sana dugsiyeedka lamada kun toban iyo sagaal lamada kun iyo labaatanka maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa ee faahfaahinta warkaninhay
cali adoob owseyaa afayeenka midowda dugsiyada nidaamiga ee baydhaba ayaa ku hadlaysadow sanagada doona imtixaanka sana dugsiyeedka lamada kun iyo toban sagaalka ilaa lamada kun iyo labaatanka maadaama fasax ayaa ka jaran ardada waana la shaldiray bili maarso kureeda marki lagu obsaday khatarta oo sulaya cudurka dilaaga ee covid toban sagaala reer baydhabow may ogdiina la socotaana bili maarsa dhatiya tuman isiyeedshe ini la fasaxay iskoolada muddo tuman shan maalmood ee lanqobadi tuman shanta maalmood iyo oo la dhardaa dadka dheerta hatana ilaa amar dambe la eri amar dambegi silan layaabanaay hatana la eri may la eraayus aslanbu wal hiri sana dugsiyeedka dhon hirimileri taasoo runtii wal macquul ahoo dadka dhomba kaganaca koran daraadiyeena sheenti cudura jara cudurka inkastoo hadda baydhowlanka aragna laakiin maylare olbentisa lagu roore dadkii mas-uuliyadaas humbaarsanaayay mayba sheeganaha ini oo ku horseedowshii cudurkaas ama wiqaayadiis ata ini oo tutuugsiga iyo bulshooyinka iyo inaskooyka la yaraaya marka tiyaamay kaliftay ha tan isin dhomba ogdiino saameyn oo dhini kastaba taabati iyo sheenti kulijeena langlanghay sadoo hibalo weelilerhawmaleh wal ilaahay amarsheeho oo maylerhay langna lanka eedanu ustaad ali adow afayeenka midowda dugsiyada nidaamiga ee baydhaba yaa ka tilmaamay qiimayowka imtixaanka koodruf shanti si ardada soomaaliyeed ee siyeedka bilood iyoon ka guda jiran walbarashada iyo reedana dheena walbarashadiyo islamarkaasaytana si sharci ah iyoon ka guduban fasalo cusub ee sana dugsiyeedka lamada kun iyo labaatanka ilaa lamada kun iyo labaatii kowda sidii siinba ku dhegaysateen warbaahinta sana dugsiyeedkii intis badan laha qaadadii ilaa sida imtixaan laha mari inka yaraan imtixaankii shahrigahaaye imtixaankii nisfigahaye imtixaankii shahrigahaay dambe kaleed maylay la sugaayay ha kii inka dambeeyey nihaa'iga la sugaayy bilo i walaaqo yaraa ku dhimanaayeen bilo maarsa umadaas la fasaxay iyo abriil iyo may dhatiya yaa imtixaanka aakhira aamka dhiijari sisiinba ogdiin marka may baa la go-aamiyey ha in oo lan qiimayo halkaas imtixaan oo kan inka dambeeya ah dhammaan fasalada waalidiinta yaa afhayaanka midowda dugsiyada nidaamiga ee baydhaba indari farenya katoosanta xuquuqda macalimiinta inti laka guda jara fasaga is-oona khusay inti macalimiinta iyo ka tiirsanyiga qarashaadka laku qaado ardada dhakadaas iskuullada asayti sidaasay daraadiyana laku fado intii waalidiinta iyo biyaan qarashaadka sidii yoon bii jiran salandaboola baahada maclanka ilishideedis usudhow maalinka yaadaata dhaqaalo iyo biyaayan waalidiinta ardada may ka hoos jirta markuu arrantiyeeda haytay haddaba jiidasay dadkii dowlad wal siyaasa aan la hayna oo iskooladii bulshadii ka tiirsanaayeen waalidiintii walijuhdiyo haayay oo dhidid shuhaay owlaadiyo dhiibayeen markase taasaniindhiina waalidiin si xishmad leh maylanka wargiyey lan sheegay ini oo bilahaas hortubyo dhiibi jaran an heri jarna walagan dhiibayagna onajey fasalka iniku guduba fasal dambe sano dambe seeda lay hayti ila imtixaanka hoob la galo saas lay haytay war kala goona misheenana marka iniyoo si kalsooni ah oo kalbanaadan ah oo niisame ah iniyoo ka dhiiban walaagii oo yaraayo oo khidmadahay yaan sheegana insha allahu tacaala ilaahay garabkin gala sana dugsiyeedkan yaa ardayda imtixaan gala doona iyadoona la kasabeeya faafowka cudurka coronavirusa oo khatartubiin usukahaya caalamka taasayntii bedelshana weliba qaabka imtixaanku sunagada doone kooqiimeenge oo ardadayo helo doonaan natiijooyin yoon ka guduba doonaan fasalo cusub ee sana dugsiyeedkaa socda
ciidamada hooga dalka soomaaliya ayaa weliba howlgal ku dhinaya al-shabaab saacdoogii laxdhaafi iyo kusuubiyana deegaano hooseeda o deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka hooga ayaa weliba howlgal sigaar ee iyo unkusuubiyan deegaanada shal ee faranki falgooni iyo gaarilow oo hooseedean deegaanka janaale welina meelaas iyo roogeen hordhaantii xubno ku tirsan al-shabaab howlgalka ayaa weliba isu hogaamiyayay taliyaha ciidanka lugto genaraal cabdixamiid maxamed dirir welina uuse sheegay in inti usa dareeray howlgalka iyo ka dileen xubno ku tirsan al-shabaab taliya cabdixamiid iyo weliba ciidanka hooga dalka u safaray inay iyo sii wadaan howlgalada ku dareera gobolada shabeellaha hoose iyo gobolka kale ee shabeellaha dhexe iyo deegaanada kale ee dalka walina uuse sheegay in xubnaha shabaab iyo markaas hanis dhiibeen intii howlgalka uuse dareeray gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo weliba uusase kulul un ku hadalay hadalha kuweeri madaweynega puntland bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa faahfaahinta warkaninhay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay hadal ka soo yeray madaxweynaha puntland in raashinka yaalla puntland aan loo iibgeyn karin meelo kale gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha puntland in uu dhaawacayo xiriirka ganacsi ee puntland iyo gobolka hiiraan ayna mowqif cad ka qaadanayaan haddii aan laga laaban dowladdii dhexe ee militariga ahayd ee soomaaliya uuna hogaamin jiray genaraal maxamed siyaad barre allaha u naxariistay wax mashaariic ay dalka ka samayso labadii mashruucee ugu dambeysay waayo wadada boosaaso aada oo garowa ka baxdaa ka leexata tan hargeysa aadisa ka leexato iyo dekadda boosaaso waxaa meesha yaallaa waa hanti soomaaliyeed ee wax puntland gaar u leedaha ma yaalaan ayadoo noocaas tahay dekedaa u waaweyn oo soomaaliya ay lahayd waxay ahayd berbera meesha la yidhaahdo boosaaso muqdisho iyo kismaayo wax soomaali ka dhaxeeya oo si soomaalinimaa loo isticmaalo dekadda muqdishoa ka jirta inta kale reeraha haysta ama isteydiha haysta ayay noocaas tahay oo sidaas ciddii garanaysaa ay u og tahay ayaa waxaa ka soo yeedhay madaxweynaha puntland raashinka iyo waxaa inoo yaalla puntland lagama bixi karo ganacsiga gobolkaanina soddonkii sano lasoo dhaafo wuxuu ku xidhnaa boosaaso balaha miisaano amban kumbaari kumbarism waxa la yidhahdo barbardhig aan samayno ma puntlandaa hiiraan ku samaqabta mase oo ku nool mase hiiraana puntland ku nool inaan isweydiinin waa halka ka baxa qudaarta waa halka ka baxa oo aado boosaaso lagaga nool yahay iyo garowo khudradda subaga caanaha xoolaha nool intaba annagana jiingadii iyo gabdad beliisa ayaa nooga timaadee noogama yimaadaan noogama yimaadaan noogama yimaadaan xitaa kaash noogama yimaado haddaan warkaas madaxweynaha puntland ka soo yeerin laga noqon oon caqli soomaalinimaha la iman gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed aysan kala maarmin waxaana uu ku tilmaamay in adduunka aysan jirin meel ganacsi laga xiray ama cunto la-aan ka dhacday balse keliya dhibaatada taagan ay tahay cudurkan soo kordhay waxaan qaadaynaa tilaab aan uga jawaabayna arrinkaas waxa yagana muqdisho iyo dekadaha kale soomaaliyeed aan u wajahaynaa shayga naga aadayana tana gayaanyaha oo naga aadayana labaatan doolar cashuurayna labaatan do haddaan u sheegina labaatan doolar cashuurayna tana gayaanyaha oo aadayna xabadda qaraha shan doolar cashuurayna wax dhibaataa kuma qabna annaga ciddii marka talow gacanteeda ka baxdo baanu eegeynaa annagu sidiisoo kale oran mayno ama dhihi mayno dad soomaaliya oo isla nooloo wada ganacsada wax kuwayaa aadi mayaan ma dhahayn laakiin wuxuu waa aadayaa jawaab ku habboonaan laga ka bixinayna arrintaas waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed kalama maaranto ummadda soomaaliyeed waa wada nooshahay ummadda soomaaliyeed waa wiili abtigii adduunkana raashinku meel laga xiray ma jirto ganacsiga adduunka waa socdaa maraakiibtii waa socdaa waxaa adduunka ka dhacay waa xanuune kama dhicin cunto la-aan iyo biyo la-aan midna kama dhicin xanuunaa ka dhacay soomaaliyana meelaha ila usa ilaahay u saqiray ayay kow ka tahay in fasahaad la abuuro meesha ma ku jirto waxaa ii muuqata erayo fasahaadeed inuu isticmaalayo madaxweynaha puntland annagu marka erayo fasahaadeed ma isticmaalayne waxaan isticmaalaynaa wax sharcigu noo fasaxayo xukuumadda puntland ee dowlad goboleedkaasna cadaadis aan ku saaraynaan samaynayna oo ah shay kastoo laga tegaya waxaan u laba jibaanaynaa canshuurtanoo wixii asaga nooga yimaadana free waayo waxaan ballan qaadaynaa dadka reynaa u ballan qaadaynaa boosaasi wixii uga yimaada free inoogu imaanaya oonaan canshuurin waxa aadayana canshuur adagaan ka qaadano labadeenna marka ciddii hadda macluulu qabato labadaa gobol balaan eegno waxaad moodaa yacni si wax aan jirin inay aaminsan yihiin dadka madaxda ah halkaa jooga puntland jooga wax aan jirin inay aaminsan yihiin bal waxaan eegi doonaa waxa meeshaa ka jira runtoodana waa soo taabanayna haddii alla idmo
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa qaaday tallaabo uusa shaqada kukuroojiyo wasiiru dowle ku tirsan maamulka kiija iyo guddoomiye maxkamad oo markaas laka eeday inayo jibyeng markay eedanka horseedowka faafowka cudurka coronavirus kaas uusa maamulka ku bay wareegtaha kubati xafiiska madaxweynaha hirshabeelle ayaa weliba shaqadii lukukuroojiye wasiir dowlihii wasaaradda dastuurka hirshabeelle saadiq mukhtaar cabdulle iyo guddoomiyaha maxkamadda raacfaanka gobolka shabeellaha dhexe cali cabdulle nuur haana soo markaas laka eeday niyo jibyan amarkii lakaroojiye ama amarkii lakaroojiye iniskooyowka dadka isla marhantaasmise sharci dare markaas iyo anfuran goob iyo dadka badan iniska kooyayaan taas oo kale mas-uuliyiintan yo waliba markaas la faray ini iyo ha gudbiyaan war qoraale oo markaasa ku koorbiyayan tallaabooyinka iyo qaadeen madaxweyne waare iyo waliba usa nagaday mas-uulkii inkahoyay ee sameeya tallaabo iyo horey markaasa lanin aragna ee shaqada markaas lagu koroojiyo mas-uuliyiin ibidi amarha kubahi oo ka eedan cudurka covid nineteen maamulka gobolka banaadir iyo waliba yo bilaabeen ololo markaas laka buufiyo wadooyinka ama jidadka weyn ee magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir eena doga magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo waliba usa daafuray ololihii inka horeeyey ee markaas laka buufiyo sunta markaas kukahorseedowka faafinta cudurka covid nineteen inka tirgelaya oo se adag markaas usan saameeya cudurkaas caalamka booyado wadi sunto markaas lunka horseedow cudurka faafow ee coronavirus iyo waliba lakabuufiyaayay waxaana ku mid a degmooyinka gobolka banaadir welina markaas ololahan daafurjey goobroog ku hayay guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo waliba hamiin walba markaas iyo shaaciyahayti warbixinta la xiriirta coronavirus iyo ona markaas habandhikaasa dad ka horle waa dad horle oo markaas laku helo cudurka waxaana soo markaas ka nool magaalada caasimadda ee muqdisho meelo warkaas dhugunsidayaal kula dareertan weybuwa raadiyaha warsan baydhabo madaxweyne donald trump yaa waliba usa fariin waa fariin usa hangudbiyey bartiis twitterkana usa hadhikay taasoo markaas usa ka sheegay inuu isa saxiixi doona amar madaxweynaga ah oo markaas si kumeeldeere markaas lanka roojiyow in dalka kijey lahagala gaar ahaana dadka markaas hagalow dalkaas maraykanka la kuroojiye taasoo sabab lankudhiki faafowka cudurka coronavirus fariintan iyo waliba ayay ku dhigantaa xilli dambe oo xalay markaas usa hadhikii bartis twitterka taasoo markaas usa ka sheegay inay go-aankaas usa deeri kureed weerarka usa ankuweeri inay usa qaadi cadowga markaas lang aragaana taas oo eh maga markaas usa ankuweeri xarunta coronavirus iyo waliba baahowka ama baahida baahida langbaba in markaas laku dhoorsada cudurkan coronavirus shaqooyinka muwaadiniinta dalka maraykanka lukurooji iyo waliba markaas caqabad ka nagatay ini iyo nolol maalmeedka kiijo iyo waayan badinshoba fariintan iyo waliba markaas hadhawaayahan oo kumid ee siyaasiyiinta dalka maraykanka ahanoo badan oo reer maraykan een waliba ayaa korjeesideena go-aanka madaxweyne donald trump usa deeri warkii hamiin mee dhugun sidayaal kurudaratan warsan surunkan ininka dhinyo warka waliba sinadirisiya anoo jecelow eh id allaala idii warkaan dhaaf waliba usriyad unku firsado kale website-ka raadiyaha oo ee warsan radio dot com intii warkan war limid ee unkula riyad unku kulamo doonman waliba sinkukutabaan sidaas iyo amaana allah